wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyada somalilan ayaa tababar usoo xirtay xubno ka kala socday laamaha dowladda kaasoo ku saabsanaa adeegsiga tiknoolajiyada casriga ah tababarkan ayaa waxaa ka qayb galay laamaha ammaanka sida ciidanka booliiska iyo ururada ka shaqeeya horumarinta tiknoolajiyada agaasimaha xarunta halabuurka iyo tiknoolajiyada casriga ah suleyqa cumar ayaa faahfaahin ka bixisay uu bulshada u leeyahay in lagu soo kordhiyo adeegsiga tiknoolajiyada casriga ah
wada u hirgelisay xarunta halabuurka somalilan innovationso oo runtii si toosoo hoos tagta wasaaradda isgaarsiinta iyo technolojiyadda waa hadafyo ka mid a hadafyada markaa aynu doonayno aqoonta technolojiyadda inaynu kor u qaadno ee wadankeena farxad weyn bay noo tahay caawa saddex boqol ku dhowaad inay halkan noo fadhiyaan oo iskugu jira markaa qaybihii bulshada ugu muhiimsanaa hadday noqoto wasaaradihii hay-adaha madaxa hay-adaha dowladda ciidamada qaybahooda kala duwan ardayda jaamacadaha dadka iyagoo aan aqoonta lahayn laakiin digitaalku uu saaciday oo noqday xirfado fudfudud ay ku shaqaystaan dhammaantood inahaasay bulshadani ka kooban tahay dhammaantiina waxaan idin leeyahay hambaliyo intii aad nala soo joogteen eed xirfadaa yar runtii aad faa'iidaysateen dhanka kale qaar ka mid ah marta sharaftii kasoo qayb gashay kulankaani ayaa ka hadlay muhiimadda ay leedahay adeegsiga tiknoolajiyada casriga ah
graphic designka labadaa kombuunan amba labadaa mawduucay dhiganayeenba waxay noqonayaa laba mawduuc oo wasaaradda warfaafinta wax badan ka anfaca maadaama anagoo aan ku shaqayno informationka inaan u gudbino bulshada qaybaheega kala duwan haddaanu socdaal xirnahay marka ciidamada lasii kala qaado tiimka halkan kaga jira horta anagu tegno waxaanu ku shaqaynaa systemka iyaga aanu ku shaqaynaa sidiisaba waa it
waddan aan tiknolojiyada meel ka gaadhina difaaciisu ma sugna ha u qaadanina in lacagun la ilaalinayo xog yaroo wax maaya ayaan u tegayaan inay gaadhsiiyaan taasaan ku guubaadinayaa haddaad doonayso saacaddan xidhanaya iminka inaan ogaado inta laga siiyo suuqa kamarada moobilkayga inaan saa ugu eegaa iga xigta waa ay haddaad doonayso wasiirku hadduu ku yidhaha waraaq ii qor intaasoo beija adigoo maskaxaada la kaashanaya si yaro fudud ayuu luqadaa doonto iyo intaad doonto kugu qoraya wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyada somalilan ayaa wada dadaalo lagu barayo laamaha ammaanka tiknoolajiyada casriga ah sida ay u adeegsada sidii ay u adeegsan lahaayeen